roobab xoogan ayaa ka da-ay deegaanada puntland waxaana roobabkaasi ay sababeen dhimashada ilaa iyo shan qof sidoo kalena daadadka ka dhashay roobabka waxa ay hakadgeliyeen isu socodka gaadiidka haddaba wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac oo ku sugan toga layidhaahdo durdur oo magaalada boosaaso u jira sagaashan kilomitir ayaa khadka teleefonka ugu warantay ismaaciil xuseen farjar ismaaciil aad ayaad umahadsan tahay waxaan ka imi magaalada boosaaso saaka subaxnimadii muddo lix saacadood ayaan waxaan ku sugnahay toga la dhaho durdur oo meesha la dhaho ceelda ceel daahir oo magaalada boosaaso u jirta siddeetan kilomitr halkaa waxaa jooga gaadiid aada u tiro badan oo qeybtood gobolka mudug waqooyi ka yimi dhinaca kale ee boosaaso aan ka imi ismaaciil oo waxaa jooga gaadiid aada u tiro badan oo dadku way xagaabaxayaan meelaha roobku ka daayay u socdaan qeybtood kuleelkay ka ka cararayaan marka way noo suurtageli weyda inaan isu gudubno toga biyo badan ayaa ismaaciil oo maraya gaadiid isku dayay qeybtood biyoay jiideen oo waxay dhex yaaleen toga walo biyuhu hadda waa yaryaraanayaan inta way ka badnaayeen baa la yidhi marka ismaaciil ow raxmadda eebe dhulka si aaday uga da-day way jiraan meelo yar oo roobka uusan ka di'in laakiin ma badna marka togagii biyaha ay mari jireen laamiga qaar ayaa kusoo fatahay wadooyinka isu socodka gaadiidka way xanimeen qaar kamid a dareewaliinta wada gaadiidka xamuulka waxay ii sheegeen ilaa iyo habeennimadii xalay ama ku dhawaad afar laanta saac inay ku sugnaayeen toga durduri labadiisa dhinac marka ismaaciil xaaladda waa sidaa faadumo haddaan dhinaca kale ku weydiiyo ilaa hadda roobabkaa da-ayaa wax khasaare a mau geysteen dad iyo dunyadaba ismaaciil waxaa lagu soo waramayaa deegaanka unuun roobkii maalinimadii shalay da-ay ee ka tirsan gobolka bari in uu toga xoorehe la dhaho oo unuun ku dhow qiyaastii magaalada qandala u jira boqol iyo labaatan kilomitr ayaa waxaa togaasi biyihiis waxay la tageen laba caruur oo walaalo ah oo lix jir iyo sideed jir ah waa wiil iyo gabar way dhinteen sidoo kale wararka ka imaanaya nugaal gaar ahaan deegaanka xarfo iyo buurtinle meel aagaga ku dhow waxaa la sheegaya saddex caruur oo walaalo ah in biyaha daadku ay la tageen roobka shala da-ay marka ismaaciil intaa un ayaa khasaaraha la sheegayaa laakiin dadku aada bay umahadiyeen raxmadda eebe waxaa kaloo roobkan markaan dhinaca dhibaatada aan ka hadlayno waad ogta ismaaciil oo dhulku abaar buu kusoo raagay marka biyihii dhulka meelaha biyoqabatinka ah nadiif maaha dadku biyihii bay caddeen meelo kamid a gobolka sanaag oo kale dhahar halay sheegay carruur inay u dhimatay waambiyood fuulooyinka qayb ayaa laga soo sheegayaa walow dadku ay meelaha biyaha kharaara iyo biyaha doontona biyaha xareedda laguma kalsoonaan karo marka subankaa uun meelo uu ka dilaacana ismaaciil oo way jirtaa iyo isu socodka gaadiidka oo maaragtay mararka qeybtood marka roobku do-o ay gaadiidku xanimayaan iminka anigu ismaaciilow waxaan socdaa carmo waxay ii jidhaa waxay ii jidhaa shan kilomitr laakiin ma suurtagelin weli biyaha dartood waxaan kamid ahay dadweyne aada u fara badan oo ku sugan meel udhexaysa toga durdur iyo iyo iyo iyo tuulada ceeldaaxir waan gartay faadumay gaadiidkan oo kale goobta ku xanibanay marka ma gaadiid ganacsibaa mise waa gaadiidkii kale ee caadiyan isaga kala gooshi jiray deegaanada puntland gaadiidku waxay u badan yihiin gawaarida loo yaqaan waaraadka candhameedlaha ilaa etoobiya ilaa koonfurta soomaaliya ilaa gobolada dhexe ayay isaga gooshaan qaybtood waxay ka yimaadeen dhinaca gobolada dhexe oo daabul bay waxay usoo aadeen dekeda boosaaso qaarna dekeda boosaaso xamuul aada culus bay sidaan marka shiraayasaana roobabka looga xiray dareewaliinta qaybtood waxay ii sheegeen ilaa habeennimadii xalay inay meesha ku sugan yihiin walow meesha gaadiidku uu joogo labada dhinacba ay ka jiraan degmada carmo iyo tuulada ceel daahir marka dadku halkaasay adeega u aadayeen meelahaasay cunno u aadayeen marka biyo la-aan iyo cunto la-aan lama soo gudboonaan laakiin waxaan oran karaa safarkii aanba isku daray ismaaciil oo safarka iyagi baa hakad gala laakiin dib kale ma jiro faadimo yaasiin jaamac ayay ahayd wariyaha v o a magaalada boosaaso oo khadka teleefonka ugu warramaysa ismaaciil xuseen farjar oo washington jooga